alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina wlaa cudwaana ila clى اlظaalimiin wsala allahu calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbih wasalama tasliima kasiira amaa bacdu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa dersigeennii afraad ee ka mid ahaa duruusteennii aynu ugu magac darray quut lquluub dersigeenani wuxuu ku saabsan yahay kayfa nantaficu bilqur'aan sidaynu ugu intifaacnaa qur'aanka kariimka ah bisha ramadaan malaayiin dada oo muslimiinah ayaa waxa ay kala furaan masaaxifta qur-aanka iyagoo akhrinaya hadalka ilaahay subxaana wa tacaala habeenkii iyo maalintii saacado dhaadheer iyo kuwo gaagaaban intaba waxaa laga yaabaa dadkaasoo dhamme hadday ku intifaaci lahaayeen qur-aanka oo ay ka heli lahaayeen midhaha ilaahay subxaana wa tacaala u geliyey isbeddel weyn inaynu ka dareemi lahayn caalamka su-aasha kayfa nantaficu bilqur'aan waa su-aal ay tahay muslimiintu inay aada isu weydiiyaan oo qof waliba gooni u isu weydiiyo si wada jirana muslimiintu ay isu weydiiyaan shay kuma jiro walaalayaal qur-aanka kariimkaa inuu yahay anfacu shayin lilquluub shayga ugu waxtarka badan qalbiga qofka bani aadamka ah bal huwa ruuxu lqalb waa ruuxda iyo nafta qalbiga gasha oo haddii qalbiga laga waayo qalbigaas uu noqonayo mid meyta ilaahay baa subxaana wa tacaala ku uhi fi lqur'aani alkariim kadalika awxaynaa ilayka ruuxa min amrina ma kunta tadri ma alkitaabu wala liimaan walaakin jacalnaahu nuura nahdi bihi man nashaau min cibaadina waxaanu kuu waxyoonay nebi maxamedow ruux amarkayga ka mida ilaahay baa qur'aanka ruux ku magacaabay halka uu ruux qur-aanku u yahay ee ku noolaatana waa qalbiga qofka qofka qur-aanku qalbigiisa uu ku yar yahay ruuxda qalbigiisu way yar tahay qofka aanu qur-aanba qalbigiisa ku jirna qalbigiisu waa meyt awaman kaana meyta faaxyaynaah wajacalnaa lahu nuura yamshi bihi fi nnaas kama mahaluhu fi اظulumaati laysa bikhaarijin minha mar kale ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay dadka quluubtoodu ay noolaatay ilaahay waxa uu ku nooleeyey inuu yahay qur-aanka kariimka ah meyd buu ahaa meyd waxaanay ruuxibo ku jirin waanu nooleynay buuhi ilaahay subxaana wa tacaala muxuu ilaahay ku nooleeyey sida aayadda hore ay tilmaantay alqur'aan alkariim ruuxu lqur'aan ayuu ilaahay ku nooleeyey waxa ilaahay labada aayadoodba uu ku tilmaamay qur-aanku inuu yahay nuur nuurkaasoo qofku uu ku iftiinsado waddada oo uu ku kala garto waxa xun iyo waxa wanaagsan waxa dhibaya waxa dheefta u leh meesha u horraysae qur-aanku uu nuuriyaana waa qofka qalbigiisa kadibna qur-aanku wuxuu nuuriyaa qofka noloshiisa oo dhan oo wuxuu ka dhigaa nolol qurux badan oo ilaahay subxaana wa tacaala raalli gelinaysa nolol wanaagsanna qofka gaadhsiisa ilaahay subxaana wa tacaala walaalayaal wuxuu qur-aanka ku ammaanay dadka qur-aanka ku intifaacay ee qur-aanku u anfacay qalbiyadooda iyo jidhkoodan muuqdaba allahu nazla axsana alxadiid kitaaba mutashaabiha mahaaniy takshaciru minhu juluud aladiina yakshawna rabbahum uma taliinu juluuduhum wa quluubuhum ilaa dikri اllah ilaahay baa subxaana wa tacaala soo dejiyey warkan weyn waa alqur'aan alkariim wa axsanu alxadiid waa war iyo hadal la maqlo ka wanaagsan liannahu waa kalaam ullah ilaahayna cid ka hadal wanaagsani ma jirto waa kitaab isu egeeg buuhi ilaahay subxaana wa tacaala oo mawduuciyadiisu ay shabahaan waa kitaab dadka ilaahay subxaana wa tacaala ka baqa ee quluubtooda khashyatullaahi ay ku jirta marka ay maqlaan ama iyaguba ay akhriyaan quluubtoodu ay qamadhacyoonayso oo jiridhoca ay qabanayso waxaa dabcaysa quluubtooda waxaa sidaasoo kale hayi noqonaya o hoggaansamaya jidhkooda ilaahay subxaana watacaala kitaabkiisa markay maqlaan ama ay akhriyaan waa ammaan qiimo badan oo ilaahay subxaana wa tacaala uu soo jeediyey dadka qur-aanka ku intifaaca waxaa muhimu ah qof kastoo muslima inuu ogaado siduu qur-aanka ugu intifaaci karaa maxaa u suurtogelin karaa an yantafica biاlqur'aani اlkariim liyakuuna min haulaa aladiina ahna allahu calayhim si uu uga mid noqdo kuwa ilaahay subxaana wa tacaala u ammaanay qur-aanka qofku marka koowaad wuxuu ku intifaaci karaa marka qur-aanka uu u diyaariyo weel qur-aan uu geli karo oo qur-aanka ay meel uga bannaan tahay taasina waxa ay ku imanaysaa marka koowaad inuu qalbigiisa ka saaro uu ka fogeeyo wax kasta oo qur-aanka aanay kulmi karin xanuunada qalbiga ku dhaca dhammaantood shirkiga iyo nifaaqa xasadka iyo shaxnaag iyo baqdaaga iyo hawa raacitaanka iyo jacaylka xumaanta waxaasoo dhan qofku waa inuu ka saaro qalbigiisa oo uu ka fogeeyo waayo qalbiga qofka bani aadamka waa weel weelkuna suurtagal maaha inuu qaado waxa fiicane lala doonayo in lagu shubo haddaan marka hore laga shubin waxaa waxa ay isdiidayaan qalbigaaga waa inaad ka saarto xumaan jacaylka iyo wax allaaliyo waxaa macsiyo iyo mukhaalafo ku jirta haddaad doonayso qur-aanka inaad ku intifaacdo qalbigaaga waa inaad ka dhigto qalbi nool oo qur-aanka marka la eego quluubtu waxay u qaybsamaan saddex qalbi mayd ah oo aan noolayn qalbi xay oo nool laakiin haa'ib oo xaadir aan ahayna maqan iyo qalbi xayun xaadirun ah nool oo isla markaana jooga qofka uu ku jiraa qur-aanka oo akhriyaaya qalbiguna waxa uu ku noolaada waa iimaanka waa maxabat اllahi tabaaraka wa tacaala waa jacaylka ilaahay waa weynaynta ilaahay waa kaxishoodka rabbi subxaana wa tacaala waa xuska ilaahay oo la farabadiyo waa aacaadka noocyadooda kala duwan oo dhan haddaanu qalbigaagu noolayn suurtagal maaha qur-aanka inaad ku intifaacdo waa shardiga koobaad ee ilaahay subxaana wa tacaala u sheegay ku intifaaca qur-aanka ina fii dalika ladikraa liman kaana lahu qalb aw alqa الsamca wa huwa shahiid qur-aankaa la soo sheegay aayaddaa ka horeeya suuraة اlqaaf bay ku jirtaa suuraة اlfaatixa ka soo bilow ilaa aayaddaa laga soo gaadho qur-aan badan weeye war badan baa ku yaallo ilaahay addoomihiisa u sheegay amaro fara badan baa ku xusan oo ilaahay addoomihiisa ku wajahay waxyaabo fara badan baa ku sheegan oo ilaahay addoomaha u diiday in badanoo magacyadii ilaahay baa ku xusan baqogelin badan iyo goodi ayaa lagu sheegay rajogelin iyo wacdi ballanqaad fara badan ayaa ilaahay subxaana wa tacaala aayadahaasi u dhex dhigay yaa ku intifaacaaya warkaa ilaahay yaa qaadanaya amarkaa rabbi subxaana wa tacaala yaa daynaya wuxuu u diiday qur-aankaas yaa qur-aankaasi uu qalbigiisa baqogelinayaa yaa qur-aankaasi uu rajo gelinayaa yaa qur-aanka u hoggaansamaya inna fii daalika ladikraa qur-aankaa la soo sheegay xusuusin iyo waano ayaa ugu jirta liman kaana lahu qalb ay xayun bay yidhahdeen culimadu markay fasirayaan qof kale qalbi nool haddaanu qofka qalbigiisu noolayn oo qalbigiisa gaalnima ay dishay amaba se nifaaq uu nafta ka jaray qur-aanka ku intifaaci maayo si kastoo uu maqlo iyo si kastoo qur-aanka u akriyo laa yantaficu bihi marka qalbiga waa in la nooleeyo dadkii hore ee innaga inaga horreeyey qur-aanka ku intifaacay qulubtooda ayaa noolayd waa kuwa yihi tacalamna aliimaana qabla alqur'aan iimaanka iyo qur'aanka iimaanka qalbigooda ku horeeyey faaxya aliimaanu quluubahum faintafacuu bidalika alqur'aan iimaankaa qalbigooda nooleeyey deetana taasi waxa ay keentay markii qalbigoodu noqday qalbi nool inay qur'aankii ku intifaacaan ayay tahay sababu noqotay saynu hore u sheegnayna quluubtu waa saddex qalbi mayda kaasi qur-aan ku intifaaci maayo oo qur'aanku maba gelaayaba mana raadaynayo mana qoynaayo waxna ka bedeli maayo qalbiga labaad waa qalbi nool laakinahu gaa'ibu gayru xaadir qofkan qalbigiisu waa nool iyo qalbigiisa iimaan baa ku jira laakiin iimaankaasi ma gaadhsiisna heer qofkan qalbigiisa uu soo xaadiriyu soo tubo marka qur-aanka uu maqlayu dhegaysanayo ama isaguba u akhriyaayo qalbigiisibaa maqan waa qalbi kaafila oo qur-aankan uu akrinaayo aan kuwaan toobahayn oo macnihiisa aan fahmahayn waa hayru xaadir qalbiga hore wuxuu ka dhigaya suu sheegay ibnu lqayim raximah llah kalacma sidii qof indhala waxba aan arkahayn qofkan qalbigiisu uu nool yahay laakiin qur-aanka markuu akhriyayo ama uu dhegaysanayo qalbigiisu uu maqan yahayna wuxuu ka dhigan yahay qof indhaqaba laakiin wixii la yidhi eeg iyo meeshii loo tilmaamay meelaan ahayn buu eegaya haddii tiirkaa eeg lagu yidhaahdo oo gidaarkaa ka soo hor jeeda aada eegto dee tiirkii arki maysa sababta aanu qur-aanka ugu intifaacahaynina waa taa qalbiga nooca saddexaad waa qalbiga nool isla markaana jooga markuu qur-aanka akhriyaayo haddaad doonaysa qur-aanka inaad ku intifaacdo kamaa qaala ibnu lqayim raximah llah waxaad qur-aanka akhridaa iyadoo qalbigaagu uu nool yahay waxaad qur-aanka akhridaa iyadoo qalbigaagu uu joogo qur-aanka dhagaha u fur oo dhagaha u raarici oo si fiican dhagaha ugu sii daa haddaad adigu akhriyayso iyo ismaqashe haddaad adigu akhriyayso haddaad cid kale akhriyaysana dhagaha si fiican ugu fur isqaas samee dheg raaricin markaasaad ku intifaaci doontaa shardiga labaadee ilaahay uu sheegay fii hadi laaya ku intifaaca qur-aanka ina fii dalika ladikra liman kaana lahu qalbu aw alqa samca waa xusnu listimaac waa inaad si fiican qur'aanka aada u dhegaysato oo aanu noqon qur-aanku miduu carabkaagu akhriyayuu daldalaayo dhagahaaguna aanay maqlahayn siduu qalbigaaga u raadayn doonaa oo iimaan iyo khushuucu kuu kordhin doonaa haddaan waxaad carabka ka akhriyayso aanad dhagahba ka maqlahaynba jawiga laftiisa waa inaad u diyaariso qur-aanka maqalkiisa waa inaad qur-aan ku dhegaysato meel aad si fiican ugu maqli karto isla markaa dhegahana waa inaad u furto oo suurtagal maaha inaad kulmiso od jamciso dhegaysiga qur-aanka iyo wax kale dhegaysigii dhawaaq kale waa inaanu kugu baxahayn walihaada buu uhi nabigeenu calayh isalaatu wasalaam maruu ku soo baxay saxaabo qur-aan akhrisanayo mid waliba kor uu qaadayo ina kullakum yunaaji rabbah falaa yarfac bacdukum calaa bacdin fi lqiraa'a mid walo idinka idinka midii ilaahay buu subxaana wa tacaala la faqayaa uu la hadlaya markaa ha ismashquulinina oo ha istashwiishinina oo qur-aanka ad akhriyaysaan kor ha isugu qaadinina oo qof waliba isaguna ha ismaqashiiyo oo dadka kale yaanu maqashiinin oo aanu ku arbushin qiraa'adiisa iyo dhawaaqiisa iyo qayladiisa si ay iyagu qur-aankan ay akrinayaan ay u dhegaystaan oo qur-aankaasi dhegahooda u galo aw alqa samca wa huwa shahiid waa xuduuru qalbigii qalbigiisaa nool dhagahana qur-aanka wuu furay qalbigiisuna waa xaadira ma maqla laabudda min xuduuri اqalb qalbiga waa inaad soo xaadiriso sidaad qalbiga haddaba ku soo xaadirin kartaa waxaad qalbiga ku soo xaadirin kartaa o aad ku keeni kartaa an tastashcira cadamata aladi taqra'u kalaamah inaad naftaada u sheegtaad dareensiiso hadalkan aada akhriyaysa allaha iskale weynidiisa oo haddaad akhriyayso hadal uu leeyahay mucada min almakhluuqiin mid dadku ay weyneeyaan oo makhluuqiinta ka mida sida mid boqora ama xikmaawiya hadalkiisa markaad akhriyayso waxaad naftaada u sheegtaa hadalkan aad akhriyaysaa inuu yahay hadal uu yihi qof qiima leh famaa baaluka ya cabdallah maxaad u malaynaysaa markaad akhriyaysa hadalkii ilaahay alcaliyu alcadiim allah subxaana wa tacaala sareeya ee weyne cid walba ka weyn waa inaad taa naftaada dareensiiso qalbigaaga ay gasho annaka taqra'u kalaam alcadiim allaha weyn hadalkiisa inaad akhriyayso oo hadalkani hadalka kuwa kale aanu la mid ahayn xataa haddii aayada aad akhrido adoon macnaheeda dhuuxin waxa ay sheegaysana adoon u fiirsan adoon fahmin adoon waana ka kororhsan waa inaad dib ugu celiso siday samayn jireen dadkii wanaagsanaa qaarkood aayad qura ayay habeenkii oo dhan ku celcelin jireen waxay diidayeen inay dhaafaan iyadoo aayaddaasi quluubtooda aanay raad kaga tegin iyagoon gudan waajibkii ilaahay uu faray oo ah tadabburu lqur'aan in qur'aanka macnihiisa loo fiirsado lana fahmo marka la akhriyayo waanana laga kororhsado laga qaato sidaasoo kale waa inaad fahamto oo naftaada si dhaba aada ugu sheegto qalbigaagana aada geliso weliba si xoog badan ana allaha khaaabaka bi hada اlqur'aan wa ana alqur'aana yukalimuk qur'aankana ilaahay inuu adiga kugula hadlay oo cidda lala hadlayaa adiga inaad tahay waa inaad fahamto qur-aankana cidduu la hadlayo u yeedhayo ee wax uu farayo waxna uu diidayo cidda uu waaninayo qur-aanku cidda qur-aanku uu baqagelinaayo cidda qur-aanku wax u ballan qaadaya adiga inaad tahay waa inaad fahamto waayo ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankan cidda uu kula hadlayo waa innaga maaha buuraha iyo badaha iyo dhagaxaanta iyo geedaha inamaa yukhaaibu lbashar qur-aankani dadka ayuu la hadlayaa haddii taa aad fahamtana qur-aanka waad ku intifaacaysaa waa ka yidhi cabdullaahi bnu mascuud radia allahu canhu idaa samicta yaa ayuha aladiina aamanuu faasqi samcak faimaa khayra tu'mar aw shara tunha canhu markaad maqasho ilaahay oo le yaa ayuha aladiina aamanuu haddaad muuminiinta ka mid tahay dee ilaahay aduu kula hadlaya kuwa ula hadlayaa baad ku jirtaa markaad maqasho ilaahay oo le yaa ayuha annaas haddaad dadka ka mid tahay oon adduunyada ka mid ahayn ilaahay aduu kula hadlaya dhagaha fur oo allaha cadiimkaa hadalkiisa si fiican u dhegayso waayo maxaa soo socda oo dhawaaqaa ka dambeeya ama khayr lagu farayaa ka dambeeya ama shar laguu diidayoo lagaa reebayaa ka dambeeya waa labadaa midkoodun arrinta noocaasi walaalayaal waa ta sabab u noqotay dadkii inaga horreeyey qur-aanka inay ku intifaacaan oo qur-aanku noloshoodaba uu bedelo hayara alqur'aanu xayaatahum qur-aanku noloshooda ayuu bedelay oo quluubtooduu bedelo hadalkooduu bedelay oo dhaqankoodii iyo caadaadkoodii buu bedelay qur-aanku oo xaalad xun buu ka raro xaalad wanaagsan buu u raray maalin walbana xaaladda wanaagsan uu ka sii rarayo mid ka wanaagsan buu usii raraayay waayo siduu yihi alxasan ibnu cali radia allahu canhu ina man kaana qablakum ra'w lqur'aana rasaa'ila min rabbihim ilayhim dadka idinka idinka horeeyey qur'aanka oo hadalka ilaahaya waxay u arkeen inuu yahay fariimo xaqaali oo xagga ilaahay ka yimi fariimahaasi oo iyaga ku socda calى lisaani nabiyihi salى اllahu alayh wasalam oo ilaahay uu usoo faray rasuulka calayhi salaatu wasalaam ila dadkaasi rasuulkay qur-aanka ka maqleen qolabana qolay ka maqashay ilaa inaga maanta uu ina soo gaadhay alqur'aanu maryu marwiyu bالtawaatur asaaniid tiro badan ayaa lagu soo wariyey qur'aanka dabeetana waxay ula dhaqmeen qur'aanka sida loola dhaqmo fariinta cidda la weyneynaya kugu weyn bal waxaad ka warantaa qof aad qiimeynayso o aada qadarinaysaa hadduu warqad kuu soo diro xidhan warqaddii marka lagu keeno halkaa ma iska dhigaysaa ma ku daynaysaa mise waxaad u degdegaysaa markiiba warqaddaa inaad furto litaclama maa fiiha si aad u ogaato bal warqadda waxa ku qoran haddii uu kuu soo diro qof fariin coda ama qoraalah oo maanta mobilkaaga uu kugu soo diro qofkaasina uu yahay qof aad wax weyn ka sugayso ama uu yahay qof kaa sarreeyo o aad ka baqanayso ama uu yahay qof aad jeceshahay aada weyneynayso o aada ixtiraamayso suurtagal ma tahay inaanad fariintiisaa furinba oo hadday cod tahayna aanad dhegaysan hadday qoraal tahayna aanad akrin laa yumkin famaa baalunaa yaa cibaad allah natacaamalu maca rasaa'il illaahi subxaanaه wa tacaala bisuurati ahwana min الsuura alatii natacaamalu biha rasaa'il اlbashar maxaa keenay addoomaha ilaahayow fariimaha ilaahay subxaana wa tacaala inaynu ula dhaqanno qaab ka liito ka miiqaan hooseeya qaabkaan ula dhaqanmayno fariimaha basharku ay noo soo diraan gaar ahaan kuwa aynu qadarinayno haddaad doonaysa qur-aanka inaad ku intifaacdo waxaad naftaada mar walba u sheegtaa aad weliba ugu celcelisaa inuu dhammaantiiba yahay bilowgiisa ilaa dhammaadkiisa fariimo xagga ilaahay ka yimi allaha khaaliqee ku abuuray oo adiga kugu socdo adiga kula hadlaaya oo adiga kugu wajahan alqur'aan اlkariim markaad akrido fariintaa ilaahay subxaana wa tacaala aad dhegaysato waa inaad isweydiisato zarac nooceeya ayaa qalbigaaga iyo naftaada u kaga tegay maalik ibnu diinaar raximah اllah sida abu nucaym uu ku wariyey fi lxilya wuxuu odhan jiray ayuha اlquraac kuwa qur-aanka akhriyayo maa huwa zarcu اlqur'aani fii quluubikum war waa maxay qur'aanku wuxuu quluubtiina ku beeray quluubtiina ma ku beeray iimaan khushuuc jacayl ilaahay iyo weyneyn ilaahay ad u haysaan ilaahay addoonnimada aad addoommo utiin aad xaqiijisaan oo si dhaba aad ugu hogaansataan aad hayin u noqotaan waayo ina lilqur'aani zarcan kama ana lirabiici zarca qur-aanku waxbuu dadka quluubtooda ku beeraa sida guguba dadka quluubtooda wax uu ugu beero marka waa inaad isweydiiso gugu markuu doo wuxuu soo saaro adiga arkay qur-aanka haddaad rumaysay oo qalbigaaga aad u furtay ood akriday bishii rabadaan waa tan akrintiisa la badaniyo qof waliba uu ku taamayo inta jeere qur-aanka uu khatimaayo inaad khatintaa wax weyn kuu qaban mayso haddaanu qur-aanku qalbigaaga zarac kaga tegin zaracaad dareemi karto oo muuqdood arki karto waa inuu qur-aanku qalbigaaga kaga tago haddaad doonaysa qur-aanka inaad ku intifaacdo qur-aanka u akri siduu u akrin jiray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahayna uu amray waratil qur'aana tartiila qur-aanka akrintiisa miyiri qiraa'a fasla ka dhig kala dhigdhigayso ha ka dhigin qur-aanka midaad dudubinayso aayada aayad u akri aayad walbana dul istaag inaad macnaheeda fahamto waanana ka kororsato iimaanno qalbigaaga ay ku siyaadiso go-aankaagu ha noqdo sidaasaanu ahaa nabiyuna moxamed calayhi salaatu wasalaam ilaa ay tidhi caaisha radia allahu canha siduu qur'aanka akhrintiisa u miyirinayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam ee u kala dhigdhigaayo ee aayadna aayad aanu ugu xidhahayn waxaa dhici jirtay suuradi suurad markii hore ay ka gaabnayd inay ka dheeraato oo suurad gaabani wakti dheer ay ka qaadato nebiga calayh isalaatu wasalaam xagga akhrinta sida u akrinaya ayaana keentay qofku hadduu doonayo qur'aanka inuu macnihiisa fahmo qalbigiisana uu galo akrintiisa waa inuu miyiriyo macnihiisana waa inuu fiirsado waxaanay culimadu sheegeen qur'aan kooban oo si miyira aad u akriday qur'aan fara badan oo aada dudubisay inuu ka fadli badan yahi ibn اlqayim raximah اllahu tacaala wuxuu soo gaadhsiiyey khatmo dhan qur-aanko aada khatintay min alfaatixa ilaa annaas ayaad akrida suuraة اlfaatixa uma albaqara ilaa birabbi الnaas biduuni tartiil adoon miyirinoo si degan aanu akrin hal aayad oo si degan aad u akridaa ka fadli badan khatmadaas buuhi ibn اlqayim raximah اllah waayo markaad sidaa u dedejisay amarka ilahay baad khilaaftay wratil اqur'aana tartiila haddaad doonaysa qur-aanka inaad ku intifaacda ya cabdallah macnihiisa baro markaad akriyaysana macnihiisa u fiirso tadabar isku day macnihiisa inaad fahamto isku day inaad waana ka kororsato marka koobaad haddaanad arintaa kala kulmin mar labaad ku celi saddexaad ku celi afraad ku celi shanaad ku celi ilaa maqsuudka aad gaadhayso watadabburu اlqur'aani waajibun calayk qur'aanka markaad akhriyayso inaad macnihiisa u fiirsataana waa waajib ku saaran oo kuwa qur'aanka maqlee dhegaysta ama akhriyeen macnihiisa u fiirsan ilaahay arrintaa waa ku dhaleeceeyey afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calىa quluubin aqfaaluha afalaa yatadabbaruuna alqur'aan walow kaana min cindi gayri اllah lawajaduu fiihi اkhtilaafa kaiira kitaabu anzalnaahu kitaabu anzalnaahu mubaaraku liyadabbaruu aayaatih waliyatadakara ulu lalbaab ilahay wuxuuhi waa kitaab aanu soo dejinnay wuu barakaysan yahay qulubtuu barakaynaya carabaduu barakaynaya noloshao dhan buu barakaynaya haddii sida uu yahay loo raaco loogu dhaqmo xaqiisana la gudo xaqa tilaawa la akriyo maxaa kitaabkaa loo soo dejiyey waxaa loo soo dejiyey dadkan qur-aanku uu la hadlayaa marka ay maqlayaan ama ay akrinayaan inay macnihiisa dhuuxaan ay u fiirsadaan arrintaana natiijadeeda waxay noqonaysaa tadakur inay kuwaan toobaan baa natiijadu ay noqonaysaa oo qur-aanku xidhahooda uu noqdo wuxuu sheegay alimaamu alajuriyu raximah llahu tacaala ana almu'min alcaaqil xiina yaqra'u lqur'aana aw yasmachu ytakidhu mir'aata nafsihi fayaraa bihi xusnahu wa qubxahu qofka muuminka ee caqliga li qur-aanka markuu akriyo qur-aanka wuxuu ka dhigtaa muraayad hortiisa taalla muraayadda maxaad ku aragtaa markaad muraayad is hor dhigto quruxdaada soo maha iyo sida dharka aad xidhan tahay gaaraan wixii madaxaiyo lagu xidhanya uu kuugu hagaagsan yahay iyo waxun inaanay ku marsanayn haddii waxun ay ku marsan yihiinna waad ku arkaysaa haddii dhuxuli ay ku madoobeysay dee muraayaddaad soo dhigtay waad ku arkaysaa qofka muuminka ee caqliga badani qur-aanka wuxuu ka dhigtaa muraayadoo kale markaasaa wuxuu ku arkaa wixiisa wanaagsan iyo wixiisa xun dee waa haddaad miisaanka isa saarto miisaanka qur-aanka waa haddaad isa saarto waxaad samaysaa hadduu wanaagsan yahayna qur-aankaad ka dhex heli doonta oo ku tusi doona waxaad samaysaa hadduu xun yahayna qur-aankaa kuu sheegi doona laakiin taasi maxay kaaga xidhan tahay dee wanaaggaaga iyo xumaantaada inaad qur-aanka ka raadiso maxaa xun maxaa wanaagsanoo qur-aanka uu sheegay taasina waxay u baahan tahay inaad u fiirsato markaasaa qofka muuminkaa sidaa yeela qur-aanku iimaan buu u kordhiyaa baquu geliyaa oo rajuu geliyaa qur-aanku oo xaalkiisa inuu wax ka bedelo ayuu qur-aanku sabab ugu noqdaa qofka sidaa yeela war qur-aankan maanta masaajidada inooga buuxa guryahana toonsan idaacadahana laga sii daynayo tiifiyadana laga akhrinaayo dadkuna moobilada ay ku wada sitaan masaajidadana lagu akhrinayo dayankiisa uu ka baxayo inuu dadka xaalkooda waxba ka bedeli waayo maxaa sababay lanna muraayad baanay ka dhigan qur-aanka iskumabay miisaaminba dadku qur-aanka way akrinayaanuun iskumana miisaamayaan haddaad doonaysa qur-aanka inaad ku intifaacdo qur-aanka ku camalfal ku camalfal qur-aanka oo u hogaansan faitabicuuhu buuhi ilaahay subxana wa tacaala kitaabu anzalnaahu mubaarakun faitabicuuh raaca buuhi ilaahay subxana wa tacaala kitaabkaa oo halka uu idin mariyo mara meel fiican baanu idin marinayaa soo fariintii ilaahay maaha qur-aanku bal ka waran fariintii haddaad akhridood meel iska dhigto fariintii boqorka ama madaxweynuhu ama wasiir aad qadarinaysaa uu kuu soo diray haddaad maalin walba akhridood halkaa dabeetana iska dhigto haddana berri soo qaadaad akhrido aad iska dhigto oo wixii ay sheegaysa ee lagugu faraya inaad u hoggaansamin wixii lagu lahaa daa ee laguu diidayayna aanad joojin fariinta miyaad ku intifaacda ha dhowtoole waan akriyey miyay ku anfacaysa madaxweyne fariintaadi way soo gaadho si fiican baan u akri maalin walbana waan akriyaa wasiir taliye fariintaadi way soo gaadho maalin walba si fiican baan u akriya waan ka bogtaa hal yanfacuka haada taas mee ku anfacaysa waa maya soo lagu odhan maayo akridee maxaad ku dartay wixii fariintu ay kuu sheegtay ma qabato ma fulisa wixii ay kuu diideyna ma daysa jawaabtaadu maya markay noqoto soo ciqaab utaysan maysa wahaakada man yaqra'u اlqur'aana walaa yacmalu bihi qofka qur-aanka akhriyaya ee aan ku camal falahayni sidaa weeyaan xaalkiisu fariimii ilaahay buu akhriyayaa waxay sheegayeena fulin maayo wixii fariinta ilaahay ay u diidaysayna dayn maayo ka fogaan maayo haddaynu doonayno yaa cibaad allah qur-aanka inaynu ku intifaacno aynu ka dhigno nolosheenna iyo dhaqankeenna oo dhan mid qur-aanka ku salaysan wahaakada kaana xaalu nabiyi calayh isalaatu wasalaam qur-aanku inuu anfaco nebi maxamed maxaa ugu sababaha aayad kastoo lagu soo dejiye nebi maxamed oo ku camalfali jiray dhaqan baanu ka dhigan jiray markii caaisha la weydiiyey can khuluqi nabiyi sala allahu alayh wasalam dhaqankii nebiga maxay tihi kaana khuluquhu lqur'aan dhaqankiisu qur-aanku ahaa waxaa qur-aanku uu sheegay oo dhan oo wanaaga ayaa dhaqan u ahaa nebi maxamed calayh isalaatu wasalaam waxaa qur-aanku uu diiday oo xumaana ayaa nebi maxamed dhaqan u hayno nebi maxamed uu ka fogaa wahaakada kaana asaxaaba ridwan ullahi calayhim abu cabdiraxmaan assulami waa taabici qur-aan yaqaana oo asxaabta rasuulka qur-aanka ka bartay waxay noo sheegeen buu ihi kuwii qur-aankana beri jiray qaar buu ka sheegay cuثmaan ibnu cafaan radia allahu canh iyo cabdullaahi ibnu mascuud iyo raggii ragga ahaa buu qaar soo hadal qaaday waxay noo sheegeen toban aayadood inaanay dhaafi jirin cashar aayaad markay qur-aanka baranayaan tobankaasay akrin jireen oonay dhaafi jirin ilaa ay dusha si fiican uga qabtaan oo qiradooda ay saxaan oo ay ku camal falaan xatى yacmaluu bihin cabd الlaahi bn cmar radي اllahu canhu jalasa maca suuraة الbaqara ثamaaniya siniin sideed sannadood ayuu la fadhiyey suuraة الbaqara oo aanu dhaafin cabduلlahi bn cumar radi اllahu canhu hadday akrinun tahay ama dusha in laga qabto mar horu dhaafi lahaa muddo yaro kooban buu ku dhaafi lahaa laakiin macnaheedu si daqiiqa u baranayo uu dhuuxaayey waanu u fiirsanayey aayad kasta oo suuraddaa ka midana uu ku camalfalayay oo dhaqan buu ka dhiganayay muddadaa dheer inay ku qaadato taa ayaa sababtay markaasaynu qur-aanka ku intifaaci karnaa sidaa ay yeeleen innaguna aynu yeelno sidoodaasoo kale marka aynu yeelno ilaahay subxana wa tacaala hayna garansiiyo ilaahayna quluubteenna qur-aanka ha u furo rabbina hayna waafajiyo sababaha inagu caawin kara qur-aanka aynu ku intifaacno الله أعلم صلى الله على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيها الإخوة والأخوات intaynu ku kulmayno muxaadaro cilmiyeedoo sidaan oo kale ah waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi اllahi tacaalى wa ricaayatih maca taxayaati ikhwaanikum fi manhaji online وآkhir dacwaana an alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin وصlى اllah وsلم عlى nabiyina mحamed